ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa qaaday tillaabo degdeg ah kadib markii laba xubnood oo ka tirsanaa golihiisa wasiirada ay dhowaan ka tageen xilkay ka hayeen xukuumadda wasiiru doolihii wasaaradda qorsheynta iyo wasiir ku-hogeenka wasaaradda waxbarashada ayaa dhowaan iska casilay golaha wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaare xamse iscasilaadooda ka sukoona waxay eedkul u jeediyeen dowladda dhexda soomaaliya iyo xukuumadday ka tirsanaayeen wasiiru doolihii wasaaradda qorsheynta jirde ayaa ku eedeeyay dowladda dhexda soomaaliya inaysan hadda ka shaqaynaynin dan guud sidoo kale wasiir ku-xogeenka wasaaradda waxbarashada ayaa isna qoraal uu qoro wuxuu eed u jeediyey xukuumadda ka tirsanaa ee dan qaran iyo guud ahaan dowladda dhexda soomaaliya labada xubnood iscasila waxay ka soo jeedeen deegaan doorash ahaan maamulka jubbaland hadda waxaa muuqanaysa in khilaaf hoogan uu ka dhexeeyo dowladda dhexda soomaaliya iyo maamulka jubbaland ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa magacaabo laba xubnood uu ku bedelay boosaskay banneeyeen xubnihii dhowaan iscasilay wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta ayaa loo magacaabay axmed nuur sheekh laxos halka wasiir ku-hogeenka wasaaradda waxbarashada loo magacaabay cabdirashiid maxamed ducaale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa ka jawaabayey iscasilaaday sameeyeen xubnihii ka tirsanaa golihiisa wasiirada wuxuuna si deg dega usoo buuxiyey labadii boos ay banneeyeen khilaafka hadda u dhexeeya jubbaland iyo dowladda dhexda soomaaliya waa mid si weyn looga dareemo saacadihii lasoo dhaafay siyaasadda soomaaliya waxaa jira xildhibaano laga soo doortay jubbaland oo maantii shalay shir jaraad ku qabta muqdisho sheegan inay ka jawaabayaan casuumaad ay ka heleen madaxweynaha maamulka jubbaland oo ahayd inay kismaayo yimaadaan shir jaraayid ay ku qabteen afaafka hore xarunta villa hargeysa ayay sheegeen inay tegi doonaan sida ugu dhaqsaha badan magaalada kismaayo iyagoo ka jawaabaya warqadda casuumaadda ay ka heleen madaxweynaha maamulkaas axmed maxamed islaan axmed madoobe khilaafka xoogan hadda u dhexeeya dowladda dhexda soomaaliya iyo maamulka jubbaland wuxuu si weyn usoo ifbaxay kadib markii axmedoobe uu ka baxay shirkii golaha tashiga qaran ee bishii oktoobar ka furmay magaalada muqdisho axmed ayaa si weyn u diidanaa arrinta la xiriirta muddo kordhin loo sameeyo dowlad goboleeda wakhti uu ka idlaaday iyo arrinta guddiga doorashooyinka qaran axmed madoobe ayaa la sheegay dhowr jeer in laysku dayay inuu kusoo laabto shirka uusu ka biyo diiday ugu dambeynsa shirkii golaha tashiga qaran ka socda muqdisho waxaa ka soo baxa warburtiyeed taasi oo qodobkii weynaa u diidanaa madaxweynaha maamulka jubbaland hoos looga xariiqo taasi oo ahayd in muddo sanada loogu daro hay-adaha maamul goboleedyada hadda si ay doorasho guud ee dalka mar uga dhacdo lama oga halkuu ku dambeyn doono khilaafka u dhexeeya madaxweynaha maamulka jubbaland ee dowladda dhexe wuxuuse arrintani kusoo beegmaysaa iyadoo khilaaf hore u jiray u dhexeeya dowladda dhexe soomaaliya iyo maamulka puntland cabdulqaadir okey v o a muqdisho